magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay kahortagga khataraha sida dabka iyo daadadka kuwaasi oo xiliyada qaar bulshada u geysta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kulanka waxaa ka qayb galay duqa magaalada hargeysa guddoomiyaasha xaafadaha hargeysa iyo shaqaalaha dowladda hoose agaasimaha ururka dowladaha hoose ee algasal khaalid cabdi xirsi ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxaynu u joognaa inaynu isla eegno isla ansixino xog ku darno shaqa aynu soo wadnay iminka laba isboo shaqadaas oo ah inaynu diyaarinay risk profile ama warbixinta khataraha magaalada hargeysa magaalo walbo dunida ka jirta khataray leedahay ama ha noqoto dab ama ha noqoto daadad ama ha noqoto allahuma salli calaa maxamed dhibaatooyin kale oo ka dhasha caafimaadka dhibaatooyin ka dhasha socialka ama arrimaha bulshada khatarahaas oo dhani waxay u baahan yihiin xogtooda la ururiyo tiimka algasal iyo tiimka dowladda hoose xafiiska diaaramka xafiiska g i s ka ama wadaxda qorsheynta dowladda hoose ayaa waxay ka shaqaynayeen muddaba inay ururiyaan xogtaas qorshe wuxuu ahaa in xogtaa la ururiyo at the same time la sameeyo markaa coordinates la geliyo g i s ka la geliyo kadibna loo sameeyo waxa la ihahdo mapping oo la ogaado khatar walba meeshay ka soo baxayso alxamdulilah hawsha way noo soo dhammaatay labada khabiire ka soo shaqeeyey cumar cali iyo iyo injineer mukhtaar iyagana runtii aad ugu mahad celinayo hawsha way noo soo dhammaatay waxaynu maanta xogta la wadaagi doonaa tiimkii dowladda hoose si ay u arkaan degmo walba sagaalkaa degmo khataraha ka jira ee xogta taala duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa bogaadiyey kulankan waa noo farxaada inaanu kulankan idiin furno innaga dowlad hoose ka ahaana ahmid weynbey bay inoo leedahay arrintani waayo in la ogaado meelaha khataruhu ay ka iman karaan magaalada hargeysa ama caasimadu waa inoo muhiim si aynu markaa uga sii diyaargarowno ama gaashaamano degmo walbana maabku yaalo meelaha loo fili karo inay khataro inagaga iman karaan taasi waxay wanaajinaysaa shaqooyinkeena iyo markaynu sameyna dadaalada gurmadka ah ama kahortaga ah si dhib yar bay inoogu sahli doontaa in khataraha la maabgareeyo oo khariiriyad loo sameeyo meelahay ka iman karayaan lasii saadaaliyo waa arrin aada iyo aada inoogu muhiim oo shaqadeena markaa kahortaga masiibooyinkii khataraha gacan weyn ka geysan doonta waxaan rajeynayaa waktigiina qaaliga ah iyo xafiisyadiini a ka timaadeen in halkani ay noqoto maalin gelinkeed oo muhiima oo u muhiima shaqooyinkii heer degmo aada ku qabanayseen ama heer waaxeed lagu qabanayay
kulankan ayaa door ka qaadanaya in laga hortago khataraha ka dhalan kara dabka iyo biyaha kuwaasi oo horey u saameeyey qeybo ka mid ah magaalada hargeysa